website warbaahinta idnews.com waxay idin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
golaha wasiiradu waxa ay ka doodeen xaaladaha qaxootiga soomaalida ee ku dhibaataysan dalka yemen oo in badan oo ka mida dalka dib ugu soo laabtay waxaa laga hadlay runtii dadaalka xooggan ee dadka soomaalidu ay u guntadeen sidii wax loogu qaban lahaa dadkeenna soomaaliyeed iyo guddiga isku xilqaamay in hawshaas uu istaago oo runtii lagu ammaanay howlahaas golaha wasiiradu waxa ay go'aamiyeen in dhammaan xubnaha golaha wasiiradu ay ku tabarucaan ama ay ku deeqaan hawshaas xooggan ee lagu jiro ee gurmadka iyo sidii wax loogu tari lahaa qaxootigaas min kun dollar oo lacagta maraykanka ah oo qof kasta oo ka mida golaha wasiiradu uu bixin doono hadduu ilaaha yidhaahdana ra-iisul wasaare ku-xigeenku uu hormuud ka noqon doono sidii lacagahaas sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo xarayn lahaa looguna gudbin lahaa guddiga hadda u xil saaran arrimahaas lacag ururinta iyo taakulaynta qaxootiga soomaaliyeed ee ka imanaya dalka yemen